Cabdullaahi Sheekh Dalisay Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Degmada Jowhar oo ka hadlaya nidaamka horumarineed ee xiriirka kubadda cagta ee ku aadan sidii dhalinyarada uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta nabadda ayaa tilmaamay in dhalinyarada ku nool guud ahaan gobolkan iyo shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ay u sameeyaan kulamo ciyaareed isdhexgal ah kuwaasi oo ay ugu talagaleen inay qayb ka noqdaan nabadda iyo nabad dhiska magaalada Tani Jowhar guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Jowhar Cabdullaahi Zey ayaa dhanka kale sheegay in dhalinyaradu laga doonayo in kaalintooda ay ka qaataan ololo waliba kaasi oo lagu adkeynayo amaba lagu horumarinayo nidaamka ah nabad dhiska dalka
dhalinyarada kubadda cagta aada ku xiiseeya waxaan baas u dirayaa ayagana inay isboortiga sida hore loo wada jiro dadkii naga horeysa aan oga dayan in ayagana uga daydaan ulah yihahdo inta ugu dambeysa on bira waxay tahay dhalinyarada degmada jowhar iyo madaaxideeda in ay si si sharaf leh ay ugu soo qeyb qaataan koobkan hadeer la bilaabin rabo hadduu ilaahay yidhaahdo sporti waa isdhexgal bulsho waxaan ugu baafayaa dhalinyarada afar afarta xaafadood iyo jowhar ka kooban iyo madaaxideeda in ay ayagana ay soo garab istaagaan xiriirka kubadda cagta ee degmada aadaad mahadsan tahay haddaysan nabad jirin nolol ma jir lahayn horta ko kaalinta ko waxaa ku jira nabadda in nabad la helo sportiga xataa naftirkiisa aada u ugu baahan yahay nabadda saan nabad loo haynin sportiga ma soco kara isagana meel walbaa ka aragtaa nabad la-aan nolol ma jir nabadana kaalin aada weyn iyadana ay qaadan guuleed cabdi guuleed xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo dhankiisa ka hadlaya kaalinta dhalinyarada ay ka qaadan karaan nabad dhiska dalka ayaa yiri sidan in xirfadooda kubadda cagta ay kusoo bandhigaan sidoo kale loogu talagalay dhalinyarada ku nool deegaankaas in ay ku mashquulaan ay ku madadaalaan oo waktiga intooda ugu badan dhalinyarada waxaa laog yahay in maskaxda laga xado oo waxyaabo kaleeto waxyaabo kale laga dhaadhiciyo marka si ay intaas uu dhicin waxaan ku dadaalnaha in si joogto ah horyaallo loogu qabto oo kuwooda taalentiga u leh kubadda cagtana ay ciyaaraan caafimaad ahaan iyo jir ahaan bay u fiican tahay kuwooda kalena inay xiiseeyaan oo ay kala taageeraan oo waktiga intiisa badan ay ku qaataan garoomadii oo ay soo xaadiraan oo wakti haddii ay maskaxdooda aysan ay fiaaqi ahaan lahayd oo aan horyaaladaas loo qaban lahayn waxyaabo kaleeto oo bulshada dhib u keenaya ay ku fakeri lahayn sida tahriibka nidaamkan kale oo argagixisada iyo wax lamid oo kale ku fakeri lahayn marka si taa looga hortago waxaan joogteynaa maadaama dhalinyarada ay tahay cududda ugu weyn ee waddanka wanaajin karta ama hadleyn karta in dhalinyarada ay helaan maskax fiyo iyo si fiican inay u fakeraan oo dhinac fiican horumarka isdhexgalka ay ku fakeraan sidoo kaleeto waxaan qorsheynaynaa inaan qabanno horiyaal lagu talagelay degmooyinka uu ka kooban yahay dhammaan deegaanada hirshabelle ay ka kooban yihiin taasoo lagu talagelayno in dhalinyaradu ay isdhexgalaan oo degmo isboortisku waa isdhexgalka bulshada waxa uuna kaalin ballaaran ka qaataa nabadda taasi oo ah cududda ugu weyn ee ciyaaraha kasoo dhex muuqata inay tahay dhalinyarada dhalinyaraduna waxay kaalin ballaaran ka qaataan dhisidda nabadda dalka